asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtaha maanta xubinteenna murtaha maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtada maanta meelo fara badan iyo agag badan ama dhinacyo badan gacmo gacmaysa iyada oo kolba qayb hor leh waxaynaga tusta mideennan maantana waa tu ka mid a sheekooyinkeennaas haddii iibu idmahayo muhiimka ahaa waana sheeko maaragtay iyada lafteedu qiimaynteeda leh waxaa la yidhi nin ayaa waxa uu ahaa nin maalqabeena ninka maalqabeenka ah waxaa u shaqayn jiray lix nin lix nin ayaa u shaqayn jiray maalinkii dambe ayaa ninkii maalqabeenka ahaa waxaa laga xaday daasad dhan oo dahab ah daasad dhan oo dahab ah ayaa laga xaday markii daasadii dhammaydee dahabkayd laga xaday ninkii ee daasadii dahabkayd lagu baxay ee la qaatay ayuu nimankii u shaqaynayo lix nina yuu kulmiyey marka uu ragga iyagaa kulmiyey waxa uu ku yidhi daasad dahaba ayaa iga maqan lixdan nin ninkii u ahaa kaabo shaqaalaha ama madaxa shaqaalaha ee xaafaddiisa ayuu u yeedhay waxa uu ku yidhi niyow daasad dhan oo dahaba oo qiimaheedu bilyan lacaga yahay ama milyan lacaga yahay ama kumanaan lacaga yahay ayaa iga maqan orodoo raggan aad adugu xukuntay taa u tagto daasadii lacagteedii ama daasadii dahabkahayd ka soo qaad ninkii waa u tegey raggii la shaqaynayay u tegey wuxuu ku yidhi waryaaya nimayahow shaqadaa laynaga caydhin rabaaye daasadda lacagteedii keena ama daasadii dahabkahayd keena haddii aan daasaddaa keeni weyno shaqada ayaa laynaga erinhayaa shantii nina kale waxay isku raaceen daasadda annagu maanaa arkiniyohow haddii dulmi iyo darro shaqada nalooga erinhaye hanalaga eriyo annagu maba aanaa arkin daasadda dahabkaa markii shaqada laynaga erinhayaada wuu ku noqday isaga unbaa jeebkiisa ka keenaye ma ahayn wax ninkii uu ku soo yidhi ee dahabkii keena unbaa lagu yidhi ninkiibu ku laabtay waxa uu ku yidhi raggii anigu waan ka soo waayey daasadda dahabka in dhammaannaa saarin bay dhaheen ama wixii xaday ma ogin kolkaasuu yidhi ku noqoo waxaad dhahdaa haddii eeba idmahayo daasaddii dahabka haddaad keeni weydaan lixdiinnaba waan idin dilahayaa lixdiinnaba waan idin dilahayaa wuu ku noqday wuxuu yidhi markii hore shaqa kacaydhis bay taagnayd lixdeennaba waa layna dilahayaa haddaan daasadii dahabka ahayd keeni weyno lixdeennaba in layna dilo ayay maraysaaye hal keena oo daasadii dahabka ahayd hala keeno markaasay dheheen hana dilo hadduu xaqdarre nugu dilahayo shantii nina kalaa dhahaysa moogta hadduu xaqdarre nugu dilahayo hana dilo annagu maanaa arag daasaddaas dahabka haye waayahay ninkiiba ku noqday waxa uu yidhi nimankii waxay dhaheen hana dilo ninku xal kaloo inala dila aan ahayn ma hayno oo dahabkiiba annagu maana arkinba kolkaasuu ku yidhi haddaad xal weydeen inaad keentaan dameerkaygaa xal keenaya dameer buu ninku leeyahay marka sidee dameerku xal u keenaya anaa aqaaniyu dameerkaygaa xal keenaya haye dameerkiibuu gurigu ku xidhay awfaas buu qaaday gacantu ka mariyey waxau yidhi lixdan ninba ha u galaan dameerka guribuu ku xidhay wuxuu yidhi lixdiinniba ninba mar ha u galo dameerka ha u galo saynta ha jiido dameerka ninkii dahabka xaday markuu saynta qabto dameerkaygaa qayliyo doonee orda u galay shoo awfaas ayaa gacanta loo mariyey nin baa u galay sayntuu jiiday dameerkii ma qaylin ku kalaa u galay sayntuu jiiday ma qaylin bas suu soo socday nin walba marka markuu ka soo baxo gacantiisaa la ursanhayaa moogta gacantiisa ayaa la ursanaya kii dahabka qaaday ayaa u galay markuu u galay yuu yidhi maxaa dameerka saynta u qaban intuu kugu qayli yaraa cidoo kuma aragtee ayr iska istaag wuu iska istaagay haddana ayr buu soo baxay markuu soo baxay dameerkii ma qaylin wuxuu yidhi lixdiinniba dameerka ood u gasheen mana uusan qaylin dameerku say ku dhacday haya keenu yidhi gacmihiinna ninkanuu ursaday awfaas baa ka uray kanuu ursaday awfaas baa ka uray kanuu ursaday awfaas baa ka uray kanuu ursaday awfaas baa ka uray kii xaday dahabka yuu gacantiisa ursaday mise wax awfaas oo ka uraayo mala waraa dahabka adaa xaduu yidhi kaan tala waa ku caddaatay moogta waa la siray nimankaas iyaga saasaana dahabkii lagaga soo celiyey in tuuggii la helay ayay noqotay xubintu maahmaahda maanta aan ku soo qaadana xubinteenna murtada maanta idankii iibi waxaa la yidhi durduro geel baa ku jaba